أكبر تهليل وأدعية والقدس تهتف للداعين آمينا فالمسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله
أمة المسلمة إن فلسطين وأهلها يعانون الأمرين منذ قرن من الزمان تقريبا على أيدي النصارى واليهود وكلا الخصمين لم يأخذوها منا بالمفاوضات والحوار وإنما بالحديد والنار وهو السبيل لاسترجاعها فلا يفل الحديد إلا الحديد وقد بين الله تعالى لنا السبيل الكف بأس الكفار بقوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا
يا أمتي أدعو يا أمتي أدعوك يا أمتي فاستنهضي همما فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا ندي على الفتية الأحرار في زمن أضحى به الحق بالخذلان مدفونا فبالجهاد بنى الإسلام قوته وهل لغير القوي الناس يصغونا رباه هيئ لنا من fatradii u dhexaysay sulaymaan calayhi salaam ilaa laga soo gaaro soo saaristii nebi ciise calayhi salaam waxay ardu shaam oo ay ku jirto baytulmaqdis ku hoos jirtay xukunka muslimiintii reer banu israa'iil kuwaas oo uu shayddaanku ku boorinayay inay beddelaan ama isaga tagaan diinkooda balse naxariista alleh waxay ku jirta in reer banu israa'iil uu ka soo saaro boqorro nebiyo iyo rusul waxaana ka mid ahaa ragga uu allaah ka doortay dhexdooda zakariya yaxya iyo ciisa calayhimusalaam kuwaas oo dagaal adag la galay inxiraafkii ka soo muuqanaya reer banu israa'iil filistiin iyo shaam oo idil xilligaas waxay ku hoos jireen gacanta gumaystihii ruumaanka waxaana halkan laga dheehan karaa in filistiin tan iyo jiritaankeediiba ahayd meel uu u soo hanqal taago cadowga shisheeye ee uga imanaya dibadda nebi ciise calayhi salaam wuxuu ku dhashay filistiin oo ahayd halkii uu allah ku badbaadiyey awowgiisa ibraahim calayhi salaam halkaas oo sidoo kale hoy u ahayd isxaaq yacquub daawuud iyo sulaymaan calayhimusalaam kuwaas oo u soo taagnaa faafinta dacwada xaqa ah allah subxaanahu wa tacaala wuxuu nebi ciise u soo saaray qoomkiisa si uu ugu soo celiyo dhabbaha xaqa ah ee ka inxiraafeen ugana toobad keenaan dulmigii ay ku dhaceen balse way diideen wayna ka santaageen baaqiisa waxayna damceen inay dilaan allaah ayaase diiday oo addoonkiisa ku mannaystay sarrayn khiyaanadii uu nebi ciise kala kulmay qoomkiisa waxay gaaladii ruum u suuro gelisay inay tobannaan sana oo kale sii haystaan dhulka shaam waxaana cisyaankii ay sameeyeen dartiis reer banu israa'iil mar kale lagu imtixaanay gaaladii ruum shan qarni oo dheeraad ah ayayna ku hoos jireen dulmiga ruumaanka dhinac ka mida wixii dhex maray nebi ciise calayhi salaam iyo reer banu israa'iil waxaa inoo soo koobaya sheekh cali cabdulaahi calikatiin nebiyullaahi ciisa calayhi salaam falastiin ayuu ku dhashay meeshaasoo waxa weeyaan isaga awowgiis ibraahim ku badbaado meesha u yimid halkaasaana isagii nebiyullaahi yaxya ay ku sugnaayeen nebigu salalla aley wasalam xadiis sugan wuxuu leeyahay in allaha amara yaxya bna zakariya bikhamsi kelimaatin an yacmala biha wa ya'mura banii israa'iila an yacmaluu biha wa innahu kaada an yubti'a biha faqaala ciisa ina allaha amaraka bikhamsi kelimaatin litacmala biha wa ta'mura banii israa'iila an yacmaluu biha nebi ciise marka wuxuu ku yidhi ilaahay wuxuu ku faray shan kelimo inaad ku camal fasho reer banu israa'iilna aad gaarsiiso inay ku camalfalaan fa imaa an ta'murahum wa imaa ana aamuruhum laba wax kama dhaxaysii hawshii lagu faray inaad farto reer banu israa'iil ama anigaa faraya aad ogaato wey fa qaala yaxyaa nebiyullaahi yaxya markaas wuxuu yidhi waxaa aniga lay faray oo gaarsii layii reer banu israa'iil haddaad iiga hormarto adugu shaqada aa qabato waxaan ka cabsanayaa dhulka in layla jaro ama la ii cadaabaan ka cabsanayaa marka khowf buu dareemay hawshii marka isagaa u istaagay halkaas ayuu ambiyadaasoo dhan hawsha ayay ka hayeen waxayna ugu baaqayeen qolooyinkii halkaa degganaa inay diinta qaataan oo rabbigooda ay u noqdaan oo dulmiga ay iska dhaafaan kadib nimankii reer banu israa'iil waxay bilaabeen inay ambiyadii caasiyaan qaar ay dilaan qaar ay raacdeeyaan qaar ay isku dayaan inay dilaan oy kibraan oo dhulkii ay fasaadiyaan ilaa ay tamanniyeen nebiyullaahi ciisa inay dilaan sidaasay khiyaamadaas weyn markay sameeyeen ilaahay subxaana wa tacaala iyagana wuxuu ku salladay gaalo iyo mujrimiin buu ku salladay bukhtinasar nin layidhaha boqoraa jaa'ir ahaa shayddaan ahaa ayaa ku soo duulay dhulkii baabi'iyey dhulkii oo dhan qarribay ilaa masaajidkii carradedhamad uu fasaadiyey quruun dheerna meeshaas uu maamulayay marka hawshaas adag ayaa qabsatay waxaana ku timid nimankaa cisyaankoodii iyo dulmiga ay sameeyeen waxay shaam xaaladdaasii xukunkii ruumaanka ku hoos jirtay ilaa laga soo gaaro fatradii nebinimada uu allaah soo saaray rasuulkeenna sala allaahu calayhi wasallam iyo si gaar ah wakhtigii khulafaa uraashidiinta allah ka raalli noqdee dhacdadii ugu horreysay ee xaqiijisay xidhiirka ka dhexeeya ummaddan muslimka ah iyo dhulka baytulmaqdis waxay ahayd xaadidadii al israa walmicraaj ama dheylmintii nebiga waxaa xigtay khaswadii mu'tah ay sannadkii siddeedaad ee hijriga isaga hor yimaadeen ruumaanka iyo saxaabadii nebiga sala allaahu calayhi wasallam arrinka saddexaad ee isku xirka u ah dhulkan iyo muslimiinta ayaa ah ciidankii uu rasuulka sala allaahu calayhi wasallam u aasaasay intii uu noolaa ee uu hoggaaminayey usaama binu sayd saxaabigan iyo ciidankiisa allaha ka raalli noqdee ayaa u jihaystay bilaadu shaam halkaasna waxaa ku sugnayd ishaaro uu bixiyey rasuulka alleh salaallahu calayhi wasallam oo tilmaamaysa sii socoshada jihaadka si gaalada reer ruum iyo shartoodaba looga tirtiro dhulkaasi loogana xureeyo baytulmaqdis waxaana arrinkaasi la xaqiijiyey casrigii cumar binukhadaab allaha ka raalli noqdee markii uu furtay baytulmaqdis kadib jihaad socday muddo toddoba sanno ah waxay saxaabadii ku guulaysteen inay qurunkii gumaystihii yurub ee ruumaanka iyo mushrikiintii carbeed ka daahiriyaan dhulka shaam kadib markii ixtilaalka gaalada uu qaatay toddoba qarni oo xidhiir ah ugu dambeyn wuxuu dhulkani ku soo noqday islaamka markii uu allah ku xoreeyey gacanta saxaabadii nebi moxamed sala allaahu calayhi wasallam sheekh cabdililaah ayaa isdultaag ku samaynaya furashadii saxaabada ee dhulka baytulmaqdis iyo cilaaqada dhulkaasi uu la leeyahay iimaanka qofka muslimka ah muslimiintu horena way u joogi jireen oo dee nebiyada reer bani israa'iil ee muuse uu hogaaminayey iyo raggaas oo rag muslimiin ay ahaayeen ee yuhuudan dee muxarifiinta iyo baatilka may ahayn weligeedba ardul islaam buu ahaa oo diimihii xaqa ahaa iyo ambiyadii reer bani israiil meeshii laga soo saari jiray weeyaan ee diimihii markay sax ahaa intaan la xiraafin ee la bedelin markii dambena muslimiintu waxay furteen khilaafadii amiir almu'miniin cumar ibnulkhadaab radi allahu canhu ayay furteen sanadku markuu ahaa shan iyo tobankii hijrada waxaana ciidanka furtay hogaaminayey qaa'idkii weynaa ee muslimka ahaa saxaabigii la odhan jiray camar ibnu caas radia allahu canhu ayaa furtay markuu uu afar bilood uu kusoo rogay go'doomin iyo xisaar kusoo wareejiyey ayay gaaladii soo dhiibeen waxay yidhahdeen waa dhiibana magaalada furayaasheede waxaan rabnaa laakiin khaliifadiina inaad keentaan adigu askari baa tahay raggii kusoo diray khilaafadii muslimiintaan rabnaa markaasuu cumar u wardiray cumar baa radiallahu canhu halkaa gaadiidka soo raacay oo baytulmaqdis tegey oo magaalada loo wareegay oo gaaladiina waxay noqdeen niman oo dimiyiina oo loo taliyo oo muslimiintu ay mas-uul ka yihiin nabadgelyadooda dhaqaalahoodiina waa loo dhaafay waxay beeranayeen waa loo dhaafay shuruudo badanna waa lala galay inay muslimiinta maaragtay diintooda baadilka inay banaanka ula soo bixin ee guryahooda iyo meelaha iskaga tukadaan wixii fusuqa iyo ay samaynaya ay guryahooda kala soo bixin qarsadaan xataa calaamad baa loo yeeli jiray dhexda loogu xidho jiray oo sanaar la odhan jiray si loo garta marka muslimiinta salaadaha loogu baaqo qofka meesha ku hadhay inuusan muslim ahayn calaamad baa dhexda loogu xidho jiray suun oo kale ah markaa saasaa loogu talin jiray meeshaasna markii la furtay muslimiintu waxay aada maaragtay ugu farxeen furitaanka la furtay masjid ul aqsa iyo beytulmaqdis la furtay liannahu qiima taariikhiya oo diiniya iyo muslimiinta u lahayd cumar ibnu caas baanu ilahay gacmihiisa ku furay maadaama uu yahay mambacii waxyiga iyo dhulkii khayraadka gaaladii reer ruum ayaa xanjeerasho u galay sidii ay mar kale u qabsan lahaayeen dhulkan waxayna burburkii khilaafadii cabbaasiyiinta kadib soo qaadeen duulaan hadafkiisu ahaa qabsashada bilaadu shaam waxaa xilligaas nasaarada u suuro gashay inay qabsadaan baytulmaqdis sannadku markuu ahaa afar boqol sagaashan iyo labadii hijiriga waxay halkaasi ku dileen dad kor u dhaafaya toddobaatan kun oo muslimiin ah oo ay ku jiraan hoggaamiyaashii culimmadii iyo waxgaradkii ugu khayrka badnaa bulshada kadib muddo dulmi iyo xadgudub ay ku hoos jireen wuxuu allaah horraantii qarnigii lixaad ummaddiisa u soo saaray qoysaskii kala ahaa aalazinki iyo aala ayuub kuwaas oo iyaga iyo owlaaddooduba uu allaah ku sharfay inay hoggaamiyaan jihaad taariikhi ah oo mar kale lagu furtay dhulka baytulmaqdis cimaadudiin zinki iyo wiilkiisa nuuraddiin oo kaashanaya qoyska reer aal ayuub ee uu ka dhashay salaaxudiin al ayuubi ayaa u istaagay halgan lagu xuraynayo masar iyo dhulka shaam kuwaasoo xilligaasi ku hoos jiray gacanta nasaarada iyo mushrikiinta halgankooda ayaa sababay in allah fadligii ay muslimiintu ku soo noqdaan dhulka baytulmaqdis kadib muddo sagaashan iyo laba sana ah oo ay haysteen saliibiyiinta waxaana lagu xureeyey mirihii jihaadkii uu hoggaaminayey faatixii geesiga ahaa ee salaaxudiin al ayuubi macrakadii xiddiin ayaana taariikhdiisa loo diiwaan geliyey inay ahayd mid ka mid ah malaaximtii uu allah ku guuleeyey muslimiinta sida uu tilmaamayo al-ustaad abu muxamed macrakatu xidhiin waa macrako yaab leh waxaa dhacday nimanka loo yaqaano asaliibiyuun ama reer yurub ayaa soo duulay waxay qabsadeen ardushaam waxay ixtilaaleen madiinatulqudus boqol sano ku dhowaad taqriiban ayay haysteen iyadoo halkaa xaalku marayo oo alcaalam alislaami dee dhibaata ay ku dhacday oo filistiin la haysto oo niyadjab ummadda u ka muuqdo ayaa ilaahay subxaana watacala wuxuu soo saaray sheikhii loo dhihi jiray salaaxudiin ayuubi salaaxudiin ayuubi safkii ayuu mideeyey awooddii buu soo celiyey khilaafaadkii daakhilaba ka takhallusay dadkii wuxuu ugu sheegay in la xorayn doono qudus oo dagaal loo diyaargaroobo aad marka ayaa loo soo dhoweeyey muslimiinta mid naf iyo maal ku bixiya iyo mid soo duceeya marka culammadii baa weliba aad u taageertay markaasna dee aad bay dadku u baciidsanayeen in qudus la qabsan karo laakiin ilaahay subxaana wa tacaala hadduu wax doono cidna ma celin karto salaaxudiin ciidankiisii wuu dhaqaajiyey xagga filistiin buu u dhaqaaqay meesha loo yaqaano xidiin oo hadda ku taala filistiin ayuu maaragtay dagaalkii u weynaa ka dhacay markii taariikhdu ahayd shan boqol siddeetan iyo saddex oo hijiriga ah halkaa marka dagaal aan la arag oo alla maqal baa ka dhacay muslimiinta ilaahi subxana watacaala tamkiin buu siiyey nimankii saliibiyiinta ahaa meesh meel buur ah oo xidhiin ku taala isugu tageen muslimiintii way hareereeyeen dagaal aad u qaraar bahlaa ka dhacay yacni mas wax la suurayn karo ma ahan culammada hadda mu'arikhiinta ah markay ka sheekeynayaan aad baad ola yaabaysaa macnaha weliba gaar ahaan kuwii xilligaa joogay waxaa jira mu'arikhiin wax qoro xilligaaba joogay oo dhacdada dadkii maaragtay joogayba ka waraystay marka xidhiin ma lamid ahan dagaaladan kale ilaa dahabi uu ka yidhaahdo maba soo marinba xilligii saxaabada kadib wax la mid ah oo dagaal noocaas ah oo dhex maray gaalo iyo muslimiin maba la werinba waxayba sheegeenba dadkii oo madaha joogayba oo goobjoogayaalka ahaa waxay dhaheen qofkii maalinkaa xidhiin joogay hadduu arko nimanka saliibiyiinta kuwa laga qafaashay wuxuu leeyahay nimankan qof lagama dilay dhammaan waa la qafaashay hadduu arko kuwa meydka oo dhintana wuxuu leeyahy nimankan qof lagama haysta kama noole dhammaan waa la laayey halkaasna mashhadku gaaray macnaha
غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجوف زقوما وغسلينا لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبدينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا macrakadii xiqiin iyo furashadii beytulmaqdis kadib maxaa xigay waxaan ku soo gudbin doonnaa xalqadeenna xigta insha allah
فالمسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله ماضونا الله أكبر تهليل وأدعية والقدس تهتف للداعين آمينا فالمسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله وإننا سنواصل بإذن الله القتال ضد الإسرائيليين وحلفائهم إحقاقا للحق وإنصافا للمظلومين من الخلق ولن نتخلى عن شبر واحد من فلسطين بإذن الله ما دام على الأرض مسلم صادق واحد ومن يزرع الشوق لن يزني العنب والسلام على من اتبع الهدى
يا أمتي أدعوك يا أمتي فاستنهضي همما فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا ندي على الفتية الأحرار في زمن أضحى به الحق بالخذلان مدفونا فبالجهاد بنى الإسلام قوته وهل لغير قوي الناس يصغونا رباه هيئ لنا من أمرنا رشدا فأنت من بالتقى والدين